dhinaca kalena khasaaro nafeed ayaa ka dhashay weerar ay al-shabaab ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey oo soddon kilomitir ka baxsan magaalada baydhabo wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan noo faahfaahinaya dagaalka oo ka dhacay deegaanka goofgaduud buuray wuxuu bilowday markii qarax kooxda al-shabaab ay ku weerareen fadhiisan ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi goofgaduud kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay qaraxa waxaa ku geeriyooday laba askari oo ciidamada dowladda ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa labada askari ee geeriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale waxaana marka la qaadayay meydadka askartaasi dhacya qaraxyo kale kaasi oo ay ku geeriyoodeen guddoomiyaha deegaanka goofgaduud isaaq cali isaaq iyo taliyaha ciidamada booliska deegaankaasi goofgaduud xasan bako kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarka ka dhacay deegaanka goofgaduud buuraay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xasan aadan kuusanow ilka case oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad oo gaaray deegaanka goofgaduud buuraay oo aan khadka teleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey xaaladda deegaanka inay degan tahay islamarkaana ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka goofgaduud buuraay deegaanka goofgaduud waxa uu soddon kilomitir u jiraa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo